wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ku qabatay kulan ku saabsan la tashiga horumarinta miisaaniyadda dowladda hoose ee ku salaysan nidaamka b f m ta hirshabeelle gudoomiyaha ahna duqa degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar ayaa daafuray wadatashiga muhiimka ah waxaana ka qayb galay la taliyayaal ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo maaliyadda hirshabeelle iyo madax ka socota dowladda hoose ee degmada jowhar iyo agaasimo waaxeedyada degmada jowhar
runaantii farxad weynay ii tahay inaan isku kii helo intiinaan agaasimeyaashii oo hadda lasoo magacaabay inay ka howlgalaan howlahan aan rabno in ilaahay u fududeeyo haddii aan lala shaqaynina ay gaari doonin hadafka iyo ujeedka aan ka leenahay runaantii sidaa ogsoontihiin afar agaasima ayaan waxaan soo magacaabnay bishaan gudaheeda taasoo ugu gul leenahay in aan la wareegno howlaha dowladda hoose mar dhowna waxaan soo dhammaystiri doonaa hadduu al yidhaahdo dowladaha hoose waxay ka dhiman sida laamankii iyo maxaanku rahayto iyo ilaa heerta beele waxaan rabnaa inaan dhammaystirno si wada shaqeyn guud loo helo si amni loo helo si baryahan waxaa socdo wax isku darsi wax la dhahaayo adduunkana waxa waaye waxa horumar lagu gaari ama beledka cusub oo arkaysiin walax laisku darsadii waaye annagana waxaan ka shaqaynaynaa hadduu al yidhahdo in hay-adda wax naga saacido annagana wax aan ku darsano hadduu al yidhaahdo waxaana ku gaari karnaa in sidaanoo kale aan usoo dhisno waaxyaheena aan usoo dhisno maaliyadda dadka naagala jooga waxaan leenahay waa mahadsantihiin wasaaradda arrimaha gudahana aadaan uga mahad celinaynaa wada shaqaynta dheer ee ay nagula jirto wasaaradda waxaan ka codsanaynaa oo arrimaha gudaha in ay noo keenaan wasaaradaha kale sida caafimaadka sida waxbarashada sida biyaha iyo wixii la mid ah cid kastoo gacanka geysan karto jowhar waxaan leenahay soo dhowaada kulanka ayaa loogu dooday sidii loo horumarin lahaa nidaamka miisaaniyadda dowladda hoose iyadoo lagu saleynayo nidaamta b f m taha ee hirshabeelle